أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد الدرس الثاني ثالث درسي سدهات oo duruustii tixinaga haytay safiinat najaat kuma tahayti iyagee ka bilaawana mayna ku bilaawanaha ahkaamulmiyaah biyi ahkaamtiyo yaa ku bilaawaan almiyaah ahkaamulmiyaah yani miyaah almaa aladi laa yadfacu najaasata waladii yadfacuha biyo oo nijaaso in isku difaaca korne in isku reebo korna iyo biyo nijaaso isku difaaca kor xugun ahaan yaa marka yaa meelunku yaa ka sheegan faslun hal faslun haada kan faasulunkii walshal biya waay almaa u biyoogi qaliilun koo yar iyo wa kathiirun koo badan waay alqaliilu biyo yar maa duuna alqullatayni lama qullateen walku yar waay walkathiiru biyo badan qullataani lama qullateen ifa akhar walku badan waay algaluulu biyo yar yatanajasu nijaasowe biwuquuci najaasati nijaasi dhiyowsheeka nijaasowe fiihi filqaliili kadhiidi way lam yataqayar walow lam yataqayar haba ay doorsoogne walmaau biyo alkathiiru oo badan laa yatanajasu nijaasuhaw ilaa idaa taqayara haddii doorsoomo dacmuhu dhudhaanshay ow lownuhu mudubshay ow riihow urshay haddii doorsooma maahine almaau biyi biyi markun yani biyo nijaas isku reebaw i biyo nijaas in isku reebo korna see shal in maylan shalgaaday lamilan shalgaaday lama qiibodalan shalgaadi biyo noocaase biyogaas noocaase maylan shalgaaday biy yar iyo biy badan waay lama qism waay qaliilun wa kathiirun marka fii qaanuuni sharci biyo maywa lama qismi waay almaau fii qaanuuni sharci way waaha lama qiibado biyar iyo biy badan waay biyo wal qeexi markun maylika qeexay maa huwa alqaliilu wamaa huwa alkathiiru biyo badanna ma ein biyo yarna ma ein biyo badan mayla rahe lama qullateen walku yar waay walku yar yani lamadii qulla walku yar waay lama qullateen wala badanna lama qullateen i lama qullateen walku sii badan waay lamadaas waay markan axkaamtoo lakin sheega fade biyo hoob yariin lak era fii qaanuuni sharci hogun shay hoob nijaas deerta ma ey biyo hoob badanyin lak eroona fii qaanuuni sharci walfiqhi usun hogun shay ma ey hoob nijaas deerta lamadan waay markun biyo maybaa lagaderey filfiqi lqadiim fiqiga qadiimka ah fuqahaa-una may kaga direen wasinga kaga direen mar may kaga direen wasin marna may kaga direen masaaxi kaga direen masaaxa macnaha biyo mar may wasinga kaga direen wala wasimaa kaweeleen marna may kaga direen masaaxi kaga direen masaaxa macnaa biyo anta anta masaaxe oo biyo ka jiraan biyogaas anta masaaxe ayoo ka jiraan yaa kaga direen masaaxada ayoo ka jiraan masaaxadii oo ka jiraan maalan yala kaga diray casrigan hadduuna roognon walka dirayoon swal kaga diri markan wasinka madili kaga diraw ma ereenaha biyo badan lama qullateen ii walku badan u yeereen lamada qullateen maywaaha wasinka madi kaga diraayeen wasinka markan farqiyaan dhahay sida buldaanka yani baqdaad oo kale wasinga lanka kasaay biwasini lmaki oo kale wasinga lanka kasaay saasaan ga diraayen saasaan ga dirnaayen marka may reenaha marki sheegayen shan boqol radal khamsumiya ridlin bilbaqdaadi shan boqol radal oo radlulbaqdaadi eh wasin la ekaadaw ya lamada qulateen la ereeya ya ereen markun markaas y hatana sii tariyeenimareena may la ekaadaase taasna arbacatu wa situuna alf dirhamin wasinkaas may laga reenaha lixdun i afar kun dirham yaa la ekaadayaan wa miataani wa khamsa وثمانون درهما وخمسة أصباع درهم ساسرين لهذون أفركم لما بغل سيتون إشان درهم إيوه درهم كو تضميرو لكوالي شانتيس ميلود يا أن دكا ما خمسمية ردلن بالبغدادي مدلر كان أنتاس لأك يا ما يريناها قاعد بدنا كشيغين والهدا عصرين دتك هدروغ إيدن فاهم كورمه shan boqol ratal oo baqdaadi ee wali wasinkaas an dhakama yalama qulateen la eree yeereen wabilmakin hadii lika abare wasin ilmaki markii fiiriyaan ma ereenahayoona arbaca arbacumia ridlin واثنا عشر رطلا وثلاثة عشر درهما وخمسة أصباع درهم ساسا إرهيون haddii oo wasanilmaki nimayka sheegaynaa afar boqol tomon ilaa mid ridil waalandhika maawaay meelaas markunkii shanta boqol haay iyo kunugusaanshini iyo dirham halaathata cashara dirhaman iyo tomi sedex dirham iyo dirhamkoo toda meelood lakuwaalay shantiis meelood kulli markiisaas dee markun farqigii oo andhehe iska haaysaa maywaa kankii hore markii lahay shan boqol ridil baqdaadi oo lihidun iyo afar kun dirham lama boqol siyeetun iyo shan dirham kii lahay markii saadlan fiiri kan usiga eh kan usiga madi saadlan fiiri may bua radalka oo may iska khilaafsiiyina radul baqdaadiga alaayati haal isku dhaaf masaaxana kaga derin bilmasaaxatin walkaga diri masaaxadan ma ereenaa lamada qulateegmay waa ereenaha biika jar waaye masaaxo dhon masaaxo la-eg dhiirirshay i cardishay i cumqishay sidiidaas yaa cabireen dhudhun dhiraacun waa rubucu dhiraacin duulan ذراع وربع ذراع عرضا ذراع وربع ذراع عمقا بذراع الآدمي سديدا شيء وللأقوى معنى مسافة دون يعني متر موقتاي متر كي الله مددون اه مركو مهرنا متر iyo rubac mitir dhiirarka haddii ay mitir i ruba mitir may waa ma ma sheegay dhudhun waayada dhudhun dhudhun i dhudhun rubac shay ma gud masaafo dhiirirsha jara higa dhulka saas oo kale bileershayna saas oo kale dhudhun i dhudhun rubac shay bileershay jara dhiirirshay macnaa dhiirirka cumqiga cumqiga hoosna saasan dheer duulka iyo caradaga iyo cumqiga bas rubucu dhiraacin waa rubucu dhiraacin dhiraacin waa rubucu dhiraacin duulan dhiraacin waa rubucu dhiraacin caradan dhiraacin waa rubucu dhiraacin cumqan wal intaas ka jara bii intaas ka jara macnaa maadaama mitirkii lama dhudhun haay markan waay nisful mitir iyo rubucul yani may waaha nisulmati rubac shay rubac dhiraac walka jar waaye sadiid meelood omkan wa duulan wa cardan masaafo marka masaaxadaasna kaga delin waxyaabahaas oo dhan aa sheegeen fi gulgadii markii aad fiirida haddii la fafiiri wal eedlin fahmi karoona mae markii hadduuna fiirin laakiin alfugahaa alcasri maybaa maybaa kaga dereenaha boqol iyo sagaalun litir weeren boqol iyo sagaalun litir biyo la-eg taqriib taqriiban maa yusaawi taqriiban mia wa tisciina litran biyo la-eg kaada yalla mugu lateen eh biyo intaas la-eg nijaas hooba ka dhiid xugunshoosee nagde ama samee masaaxo dhon ow ow sicatu mukacabin amba meel mukacab la-eg thamaaniya wa khamsuuna sentimitr konton iyo siyeed sentimitr konton iyo siyeed sentimitr may waaha biyo ka jara yalla magu lateen eh amba boqol iyo sagaalun litr la ekaado taqriiban amba konton iyo siyeed masaafa masaaxaha markii lan fiiri sentimitr la ekaado biyo intaas la eg yaa may waaha ya lama u lateenge markuun biyo madi yariin lamadaas u lateeng oo boqol iyo sagaalunka litir biyo ku yar ya galiil eh walila boqol iyo sagaalunkaas litir iwalku badan nagdoona yoona lama u lateengo biyogaas xugunsho mei almaau bi galiilun koo yar iwa kathiirun koo badan hata fiiriyaan markuun algaliilu biyo yar maa waay saasalika gaahi duunal qulateen lama qulateen ku yar walkathiiru biyo badan qulataane lama qulateen ifa akthar walku badan waay alqaliilu biyo yar yatanajasu nijaasa wey biwuquuci najaasati nijaasa dhiyowsheeka nijaasa wey fiih fi lqaliili ka dhiidi biyo hadiiba yariin hadiiba biyo biyar biin ka dhiyowka mujarad nijaasa likulmaasobaka nijaas wey macnaa biyi misku difaca kor nijaasta wain lam yataqayar walulema taqar haab ay doorsoogne walmaau lkathiiru biyo badanna biyo hooba badanyiin biyo badan may ahaan un ha sheegnay lamaulaten walku badan un ha erni waay oo boqol iyo sagaalonka liter amboon hayna masaafo masaafo dhon konton iyo siyeed centimeter ka jara biyo intaas la eg laa yatanajasu minijaasowaw ilaa idaa taqayara haddii doorsoomahin dacmuhu biyo dhadhansho ow lownuhu biyo mudibsho ow riixuhu biyo ursho haddii doorsooma biyoga saas ah yamay ballankaseeyihin axkaamtiya waa kaas biima inshalbahay fi qaanuuni sharci nijaas isku reebowshe hambaarowshe i nijaas lama inshalbahe biyo hoob yedhin nijaas tooba ka dhiida ka dhiyowka ka dhiyaasa besba nijaaswe walow haaba ay doorsoognay doorsoog malan fiiriyaw hooba badanyiingna biyo nijaas ow saafti sedo ow saaf hega dhadhanka i midibka i urkaba wal ana isku bedelna biyoma nijaas waayan biyomalaakiin haddii nijaaska dhiidi biyoogi badanahay waana markan dhadhansheeni isbedela nijaasowen amba nijaasa ka dhiiday midibshea isbedeli nijaasowen amba nijaasa ka dhiiday urshea isbedeli nijaasowen may larey ahadu halaathati kaafi nga larey sadiida ahad koosho kaafi waaye saas waaye macnaa macnaga ma-e dhadhankii i urkii i i midibkiiba halmar ana isbedela maagmaya koo kumad ee hoob lehel kifaayo waaye yani axadu halaathati kaafin oo saafta sidiid kookumade almaau biyoogi qaliilun koo yar iwa kathiirun koo badan waay alqaliilu biyo yar maa waay duuna alqulatayni lama qulateen ku yar walkathiiru biyo badanna qulataani lama qulateen ifa akhar walku badan waay alqaliilu biyo yar yatanajasu nijaasawe biwuquuci nijaasati nijaasa dhiyowshaka nijaasawe fiihi filqaliili ka dhiidi wain lam yataqayar haaba ay doorsoognay walmaau biyo alkathiiru badan laa yatanajasu min nijaasawaw kathiirkii ilaa idaa taqayara haddii isbedele maahina doorsoomo dhacmuhu biyo dhadhansho ow lownuhu mudubsho ow riixuhu ursho haddii doorsoomo maahin saas waay limafhuumi qowlihi sala allah alay wasalam ilaahay rasuulshay goolsheelu ku fahmaya lari waidaa balaqa almaau biyo haddii deeraan qulatayni lama qula hadii biyo deere lam yaxmil khubuthan nijaas muhum baaraweeri wa fi riwaayatin najisan nijaas muhum baaraw id mafhuumu ana maa duunaha markuun xadiidkaas mayliku fahmeey wali oo lamadaas qulateen ku yar hoob nijaasta ka dhiid hora ku nijaasawe saasaa laku fahme faslun haada kan fasulunki washalbiya waay meeluntan eh mayba ku galaan eh ahkaam kale ku galaan waay fi muujibaati lqusli gobooskii muujibaadkiiya ku galaan fii muujibaati lqusli muujibaati lqusli goboos wali waajib yaw amba asbaab lqusli qofka bini aadamkae asbaabta usamay wah nijaasuyaas muujibaat lqusli gobooskii waxyaabihii waajibyaay arrijaa cala rijaal wanisaa megal ibalaamba goboos walaka waajib yaw li waay lita markun halaahatun tashtariku fiiha arijaal wanisaa sida way waaha gebro iyo ragi iyo haween bilaantaba isla wadaagsadayaan may ayn sadiidaas dukhuulu lxashafati fi lfirji dukhuulu lxashafati fi lfarji wa khuruuju lmaniyi walmowt wa halaahatun takhtasu biha nisaau sidana naagoo gaar leh wahiya halaathada alxayd wanifaas walwilaadatu litaas waay litaasa goboos waajibiyaasa sidana rijaale iyo yani ragi iyo iyo xawaankaba ka waajibiyaasa sedena mushtarag way ku dhexeeyaan sedena gebrowa gaaran ayin sedena gebrowa gaaran ayin muujibaat lgusli goboos wali waajib yahay sitatun liw ilaajul xashafati xashafo geliyowsheeya waajibe filfarji firje la geli macnaha firjiga may la raayahim hubanto taranka waay xashafadana may waha qofka magalka eh hubantiis oo may la raay oo dekerka waay hooba marba isdeeraan firji iyo xashafo hoob isdeeraan gaboosa waajibiye macnaa gadarka meeli khitaanka oo kale hadii isku deeraan sida qur-aanka sheegay oo may waha sunnadana sheegdi sunnadana sheegdi sunnada sida sheegaas may waha idaltaqal khitaanaani faqad wajaba alguslu saasa lere macnaha haddii marba jim ayaan isdeera lamada khitaan lamada gudma lamada gudma macnaha gabarti meeli ku gudi iyo meelila ku gudi wiilka haddii mar isdeeraan gaboosa waajibee taasna markun yaana saas waaye ilaajulxashafatiya gaboos waajibiye xashafa ilaajiyowsha ilaajiska macnaha dukhuul waaye filfarji lakulumowka filfarji farji lakulumi waa khuruujulmaniy minaha bahowsha waaye min hoob habatona goboosa waajibiye hoob marba min habata goboosa waajibiye habahowka minida habahaasa ayay sabab haka batoy hajeedow haka batoy wali fadaas haka batoy qaab alla qaabkii fadaas han batoy hoob marba min habata goboosa waajibiye waay khuruujulmaniyi minaha bahowshe yaa goboos waajibiye gobooska markun hoob minaha koobat adoo hajeeta hakoobatoy adoo hunduraas hakoobatoy asbaabti aad fadaas hakubatoy si fadaas hanbatoy wali wali habiyaw hab yani sababti fadaas hakabatoy saas waay hoob minib habata megal haadoy qofka bilaan haadoy hoob marba habato minib habata gobooskii waajibi maanisha waa saas waay minidaasna aboosha goboosa waajibiye may kale goboos waajibiyeeyin sadiidaas markuu sadiida mushtaraga hay waayo alxeedu aada gabarti hoob aada ankoyton sabab gaboos waajibiyaa waa ka dhiy amaa la gaboysay waqtiga la gaboysaa kaas walkel waayo wa nifaasu dhiig dhalma nifaaska may la reeyay aldamu aladi caqiba alwilaadati waayo markii la umulo dhalowka gadaashay dhiiga bahawa la re walwilaadatu dhalowka naftiis iyo walmowtu dhamashe qofka hooba dhamada bani-aadankaa usuun an la dhago waajibe usual maka waajibaan laakiin dadkii kor rooga oo mukalafiinta ee ka waajibe in la dhago dhalowka marka moodka iyo ilaajulxashafati fi lfarji iyo khuruujulmaniy sadiidan mushtarag waay bani-aadankao dhan sawaaun dikaran oo unthan alxayd waa nifaas walwilaadatun gabroa gaarngayn litunshey qofkii haka darasaan wujuub may ka waajibay gaboosa ka waajiba wala raw xadathul akbar ya qabwaay muujibaat lgusli gabooskii wali waajib yaay sitatun liwaay ilaajul xashafati xashafadii geliyowshe yaa gaboos waajibe filfarji firji dhatis ligeli waa khuruujul maniyi minha bahowshe yaa gaboos waajibiye min hoob habatoon gaboosa waajibe minidaas waay si fadaas hambatoy hoob minib marhabata goboosa waajibe lankusoo hajeeda habatoy oo waa walxaydu aadi goboos waajibyaasa wanifaasu dhiig dhalmay goboos waajibiye walwilaadatu dhalowk nafsa goboos waajibiye walmowtu dhimadoo goboos waajibiye faslun haada kan faasilun kiolshalbiya waay furuudu lgusli gobooska faradiyaalshii marka waajibaadka gobooska anta may ku galaanahe waxyaabaha goboos waa yani waajibaadshi ah lamo waay goboos waajib shay lamo lamada may ayn anniyatu wa tacmiimu lbadani bilmaay ini aad goboysaaso goboos farad aad goboysaaso xadath alakbar aad isku kor weelaas ini aad niyooto waay kudubna bedinka oogada oo dhan ini biyo aada deersid waay tanta basharan wa shacran meel alla meeli oo badaahira yani albadanu daahira lare bedanka baatiniga maka jara bedanka daahirka oo dhan in biyo deeran yaa waajib ah furuudu lgusli gobooskii fardiyaashay ithnaani lamu anniyatu niyu wa tacmiimu lbadani bedankii camamowshe waay bilmaai biilik ama macna bedinka oo dhan haddii meel barce enjegan ini lanka aragno waay bedinka daahirka ah haddii meel oo enjega noo bedin daahira meelilaka taryahay oo dhan haddii meel biyoog indeerna jiraan gobooskii ma kornagdaw masalan tamo haddii iskii ririyin oo kale biyo ngala korna waa in la furfuro waay idiida hoosti oo meeli daahirka ini biyo deera meel alle meeli daahirba ini biyo deeraan waay oo biyo meelas deeri waayaan yani majarta gobooska walaa dhaman waay gobooska walaa dhaman faslun haada kan faslun kiiwal shal saara waay meeluntan eh maybaa ku galaanaha weysi weysidii own ha sheegni furuudul wuduu'i sitatun ha erni shuruudul wuduu'i yacni may waaha kitaabkan iska dhehdeesiyin tartiibaadkii markaada fiirida may waaha weysida inay dhammaato haddina tartiib maus marbu goos goos amal waayo hadda meelun hadda ma hanin sheegay furuudul wuduu'i hanin sheegi markii la sheegi haddina kudu bii yacni wali bii ahkaamtiyo hega guduraadkoo nijaaste nijaas isku reebowka nijaas yani laacifinadaba hegishay fi qaanuuni sharciyaha nin sheegi markaasa haddana goboosa gali asbaabta waajibyahas goboos i fardiyaalki gobooska nin sheegi haddana weysaadiyaha ka nagdi haddana shuruudul wuduuy marka tartiibta markii aada fiirida habkaasaan tartiibsanyi saasaan dhakanyi faslun haadaa kan faslun kiyashal biyaaw shuruudul wuduuyi weysidii un har erni fardiyaal liyu ha erni mayleta shuruud shan ewalet casharatun tumun waay shuruud tumun ewalet dawaad weysidii oun erni furuudidii waajibaadsiya liun ha erni shuruudidiina meegaaw tumun waay shuruudul wuduuyi weysidii shuruudiyaalshe casharatun tumun waay al islaamu islaamnimo sharte watamyiis walshalbiyo sharte wanaqaaw dhaarsanaanga sharte anil xaydi aadi wanifaasi waninifaasi laku dhaarsanaa wacamaal laku dhaarsana yabnacu reebayo wusuulal maayi biyoogi deeroosho reebow ilalbasharati basharad ini deera wa anlaa yakuuna nin ahaane shardee alalcuduwi hubunto korshe maa shayin ahaan yuqayiru lmaaa biyo doorsoomiyaw walcilmi ogaadoo la shardiye bifardiyati fardiyatin wuduu'i weysiga fardlamislika cilmi lahaad wa anlaa yactaqida ani taawina shardee faradan farad faradkaasoo min furuudi weysaad fardyaalsha kumade sunnatan lan taawin walmaau biyo shardee altahuuru oo daahire wadukhulul waqti waqti galowsha la shardiye walmawaalaatu hariiriyoo sharde lidaa'imi lxadati kii hadadkii daa'imka haayi inay weysaada hariiri waayo tuman kun shardiya lin shardiya weyse weyse ma shardina may ma ernay shay oo way waha maa yalzamu wujuuduhu lwujuud wacdamuhu lcadama lere shay wujuud shay wujuud ku laazimo xeladiis xeladaa ku laazimaas waayo shayn waayti ku laazimaas walaysa jus-an min ashay amba min asalaati sheygana geeb kumad e ma ah saas oo kale waay maanma kumad e waana shardin ay maalan weysada oo kale salaada shardin ayd walaysa jus-an min asalaati haddii yeelo waayona salaadna wal waaye dahaarada saas waay markun shuruudul wuduu'i meega way tuman waay casharatan tuman al islaam waa shardee islaamnimo shardee lanka weysahay sidaa oo weysahays ansahaas bisharti in is muslim haado shardee la muslim anhayna weysaadis ma ansahaasa aslanba liannahu muslimnimada iyo horta namber kowe qofku markii muslim iyo weysaaysida kora saas waay waajib waay weysada axkaam waay mogta axkaamta iimaanka kihirinta erni ha sheegni axkaamta iimaanka kihirinaayti yaa xugunkii iimaanka kihirinaayay oo iimaankii asalka haylan helna xugun oo sharci e kale mal helo kor qofka maka waajibi kor walidaalika islaamnimo sharde may kale la shardiyeeyah tamyiis qofka weysaaysada qof wal shal soco korani haad waay oo dabdhi bii shalkasaw caglo le caglishay tamaamani ay dur-ina afu shalkasaw niyey shardiga saddexaad naqaa ayaa la rahay nadiifnisanaan dhaahirsanaan anil xayd wa nifaas aade iyo monhayn xeel iyo nifaas in laku daahir ahaad iyo sharday nifaaska dhiig dhalmo waay umul lamadaas haddii gabarta aada qabto weysaaysade maku ansahaas nifaasa qabto weysaa sidee mukaansahaas nifaasa dhiiga dhalmada lere wa amaa shee in laku dhaarsanaado yamnacu wusuulal maayi biyo deeroosho reeba ilal basharati gubirka deeraw meele xubna acdaaulwuduu ya lere acdaaulwuduu'i un ha sheegni wejigii i galnyaagi i lugaagi sheey biyoogunma dilka dhaga biyo in basharada gubilka la baasharaan walku reebaa in hubanto dul saarnayna shardee haddii hubanto walaas amal dulsaariyin in laku qaad maahina ما أمس هاس يعني اللي بيوجي قبل كن يسديران واي وألا يكون على العضو هبن كرشان إن أها نشرت ما يغير الماء والبيو بدلو هبن هبن ت ألا دعاونا اللي ويسيد على الوضوء كمته إني والبيو مدير تابدام بيوجي مدب شو بيسبدلا طبيعي كلا أنوالا إن هبن تنصار ناين واي هذه هبنتي شيء كاس أكل سارني ma in baahantaa an laku qaada sheegku siga hubanta laku zuuri ilaa ku zuulayaan biyo laka wada taasaa shardi ah haddii la waayo arrintiyeeda ee maana la waayo weysaada maansaas weysaadiya walan dhamaasatangeeda marka hubanta korshe nin ahaan waaye wal o bedelaw biyogi midabsho bedelaw ma dabcigi biyo lahayn wal biyo ku biyaw ini hubanta an saaranahay taasaa shardi waaye haddii taas oo kale shaarayi maya maa yuqayiru lmaa zacfaraan oo kale amba wal zacfaraan wala raw amba wal rinji oo kale hooba biyoogi yacni laka taabado biyoogi midabki rinjiga yaa qaadaayan amba midabki zacfaraanka yaa qaadaayan noocaas oo kale hooba ete ilaa ku zuula biyo dabiicidi hubinta madi lakashiba madi dareeran ku dareersan biyo oo ini ku dareersan la fade yo oo midab kale leeyin hoob ku dareersadaan ma anfacaas ilaa laku zuuliyaa والعلم ogaado la shardiya bifardiyatihi weysaad fardnimadii qofkan weysaaysidaaw weysidiisu weysaaisuha ini waajib ad inuu sika cilmi lahaada yaa shuruudada weysaada kumad e waay oo furuud farad ini ataa weysaada sunna an haayn walaa usan weysaaysidaawna yani salaad ileen yaa lagala lafadee la tukudo lafadee salaad laantiyeena weysena salaad laantiye ma ansahaas weysaada ini farad et qofka ini ictiqaadkaas us aaminsanaado waay faradlan min furuudihi waay ninka cilmi lahaad wala cilmi ogaadoo la shardiya bifardiyatihi كل من الوضوء والغسل فرضا يعني ما يثاب على فعلي فرض ما إلا رأي شيء هدي فلون إلهيك وثواب يو هدي كتبتهم إلهيك وعقابه لأن الجاهل بفرضيته غير متمكن واي من الجزم بالنية فلا تصير ممن جهل فرضيته لأنك ويسد فرض مدي الجاهلك آه ويسد اسمع أنسهاس وألا يعتقد يعني أساسيات إسلامك كمدته وألا يعتقد ani usar qofkii in aaminsanayn waayo faradan farad oo min furuudi weysaadi fardayaasha kumid ee waajibaadka kumid ee sunnatan wejiga an la dhaga sunnow nin aaminsanayn galnya an la dhaga sunnow niisun aaminsanayn macni faralkii waajibkii waajibaadka kuma tahay in sunniga walmaau tahuuru bii daahiriya la shardiye ودخول الوقت وقت قلوش على شرطية والموالات هريريو على شرطية لدائم الحدث لأنك حدث الدائم كهاي إني ويساد هريريو شرطية واي mayba kuwaan may gaarin ayne weysaadi ma shardaa an waqtiga galiyo oo waqti an galna weyse ma ansa haas yaa leeri haddana xubnaa an la hariiriy macnaa wejiga hoob qofka dhaga haddana galnyaa dhaga ini hariir xubnaagi la dhagaayo ini la hariiriyo dhagowsho la hariiriyo mutawaali haadaan oo lanshishal gooyna dhati oo waqtanka dheeraane la shardiye lamadon sharda ma shardin ayna lanka oo daa'imul xadadka e waayo لانك حدث يي دائم كي لدائم الحدث بالنسبة لدائم الحدث واي لانك حدث يي دائم قيد واي لما ده لانك حدث يي دائم كي ما يكون مثلا لانك يعني مرضى قاب جري قاب سلسل بولا قاب مثلا هاي ساد جوكتا اما سمع سحرديس ريحديس او كليا يا دائم واي مهرايان مركون صلاة دين هدا واجب واي والكفاده اما نفاسة ديق وريرا قابت قبرتي نوعيدا سو كلمدي اي قفكه ahkaamo lay gaare oo shariga ilaahay edaay ahkaamtiyeeda me insha allahu meeluma halshe me ma baahanta aan sigaare lan fafaahi noocaas lankoob ay hiliga salaada la deeri hilan hayn weysaaysid kor ilan weysa dhoorid kor weysidiis dhahaariis dhahaarad laruuri ee waa maayina dhahaaro asalem eh saas daraadiye markii waqtiga gal yaa yaa yaa weysaayside weysidana madida yaa hariiriye salaadan horaa ku gale tukude isun shaaso shardin eh faslun hada kan faslun kii waa shal biya waay meeluntan ena mayba ku galaana lankii weysaadis burto nawaagiduludu weyse madi burto lankii weysaadis burto waxyaabaha shariga ilaahay ku xaarantanamey boonhayna asbaabta horta ma et marka koowaad asbaabta weyse buriyaas maet weyse afar shee buriyey nawaagiduluduy weyse wari buriyaaw arbacatu ashyaa shiyaal afare weyse buriye afar walhaad lankii madi weysaadi faradadiiyo tamwele shuruudadiiyo tumankahayna tamwele us-o weyse qaba may weysaadis buriyi kor afar sheekoo kumade al khaariju kii habahay min axadi sabiileyn lamida jita ku bahi lamada jidmey gobol mi- oo- oo hubunta taranka waay oo dubur ha ku bahi riixun uraw oo gayruki uraw gayr shay ila lmaniya mini mini weyse ma buriyaas laakin gobosa kii waajib yaas athani kan lamaa zawaalul caqli caqli zuuliya weyse buriye binoomin hundurmo ka zuuli oo gayri hundurmo noob sheek hundurmo gayr sheeka zuuli caqliga hooba zuulan weysaada buriyaas ilaa nooma gaacidi makini magcada min alardi الثالث كان سداد التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين من غير حائل الرابع كان أفرد مصر قبل الآدمي أو حلقة دبوره ببطن الراحة أو بطون الأصابع qof bini aadan ah alaanqaladiis ama dhanaadis haddii firji ka taabada firjiga kiishay haadoy amboonhayna lankel haadoy langwiin haadoy langyar haadoy migil haadoy balaan haadoy firji hooba galantiis baadinsha ka taabad weysaais buraas nawaaqidul wuduuy weysaad wale buryaay arbacatu ashyaa sheela afare waay alawalu naaqilka koowaad alkhaariju kii habahya weyse buriye min axadi sabiiley lamada jidkooshoha ku bahi min qubulin qubul ha ku bahi oo duburin dubur ha ku bahi qubul macnaa hubanto taranka waay oo duburin dubur ha ku bahi duburka meelo oo saxrada ku kuwaas waay riixun uraw oo gayruhu gayru riihi kii uraw geershay eh ab an uraan ila almaniya mini maahin mini weysan buriyaas athani naaqilka eh, lamaad oo weysaada buriyaaw zawaalul caqli caqli zuuliya weyse buriyey laakiin mutawadigahay weysada gab hob caqli shay zuuli weysaas burti binoomin hundurmaka zuuli hundurey weysaasa buraas alan caqligaa zuule oo gayri gayri noomi hundurmi geershay ka zuuli Eh, lanki sukrami ambo dhadhaa jinni kale ha ka dhihi weysaasa burti ilaa nooma qaacidin hundurmeed maylu ku istinooday ilaa nooma qaacidin kii fidhii hundurmeed ismaahin mumakinin oo makansaday magacada oo makaano fidhishay min al ardi dhulka ka makansaday macnaha oo t- fadhi afadhi kutaaba lerey ni galny lugaashay iska tadafi afargees an fadheeday saas haddii is- isoo hindhooshay iska jaraanka hunduru Eh, weysaasma buraasi kaas may weelay yani way waaha makaankii oo oo- oo oo way waaha ini walha ku bahaan yani laku obsadaa yamo makinga dhulka saaranyi lidaalika markun taas istani waayo lari tanyada istani waayo ilaa nooma ilaa nooma gaacidinkii fidhi hundurmeys maahin mumakini makansay magacadahu makaan fidhiye min alard athaalithu kan sedaad naaqilka saddexaad oo weysaado buriyaaw iltiqaau basharatay rajulin wa mra'atin naag iyo qof migil ah lamadiyo gubul kulmoosho weysaado buriye gubul yaleri bashar yaleri migil iblan markan xa- may wa may dawaabida leyn ma shartaha kabiireyni oo weyn horta ma shartaha ani haadaan lama oo lama nooc ni haadaan migil iblan iskhilaaf lama migil haddii eyn oo istaabado ji- jirsho maka jara weyse ma buriyaaw lama bilaamo jirsho haddii istaabado weyse ma buriyaaw kabiireeni ni haadaan a shardee lare islagu wiinadaan haddii le- baalog waay maana gaangaare haddii lamaadiyo sagiir eeg ma isku buri karaan amba kooshoha sagiir ee kooshona kabiir waaye istaabada jirsho weyse ma isku buriyaan ajnabiyeyni shal ee lare lama ajnabi shal eh ajnabi shal eh leeri may bahi macnaa haddii hal iska anis guuriyo hal iska mehriyo leer nakahasho anis gobadaan waay nakahasho anis gobadaan Eh, eh, min gayri min gayri haailin wala istaabadina jira istaabadi oo xijaabnan indhexayn min gayri haailin macnisha saas waay noocaas oo kale hooba gabarti kuriig istaabada ee weysaadi oo buraas ilaahay qur-aan sheela ka sheegay owla owla mastum nisaa ilaahay markii leeyi almas wallamsu yalare ay mid iskhilaafsan yihiin laakiin sida oo may waahan Eh, oo hadda raajaxgee saas waay gabar eh, hooba jir istaabado oo lama eh, migil iblaan oo haddana wawiin oo ajnabi ni shalay maanaa ajnabi meelkeeda maxraman hayn gabartii aawshe gabartii abtishe gabartii in- iyo ariishe gabar saas oo kale aan hayn macnaha guur oo isna kaasado koraan jirsho istaabadoona dha- wal hi- xijaab en dhatanka jarna weysaadi oo buraas kan afraad may waaha weysada buryaaw kii hadaya cagsin i masi lere kii hor lamsi hay kan masu waayo waa makaan huban gaar eh oo makaan gaar eh laka taabadi waay hubanta may waa f- galanta baadinshe dhanaadiya i farnya baadinsho ya may laka taabadayhe qof bini aadan eh hubantiis taranka ama se mee hu- oo hub- may waaha hubantiis oo isku sahroodaw ya laka taabadi isu isku taabadi lankale ku taabadi l- kabiira ku taabadi sagiira ku taabadi farje ama dubir hooba la taabado galan baadnishe waay makaan gaare waay daahirka maka jare galanta baadi dhanaada amba farnya baadnish hoob laka taabado waysaada buraas nawaaqidul wuduu'i waysidii wali buryahay arbacatu ashyaa sheela afare waay alawalu kan kan koowaad alkhaarij kii habahiya buriye min axadi sabiileyn lamida jidkoosho ha ku bahi min qubulin ha ku bahi oo duburin ha ku bahi riihon uraw oo gayru gayru riihi kii uraay geershe eh ila almaniya mini waahin mini weysan buriyaas laakiin quboosa waajiba hadasul akbar athani naaqilka lamaa zawaalul caqli caqli zuuliya weyse buriye binoomin hundurme ka zuuli oo gayri hundurme geershe ka zuuli ilaa nooma qaacidin kii fadhii hundurme ismaayin mamakkini makansay magacadow makaanu fadhishay min alardi ka makansadi athaalithu naaqilka saddexaad iltiqaau basharatay rajulin wamra'atin naag iyo rajul lamadio gobol istaabadoosha weyse ka bure kabiireyni oo isluwiin ajnabiyeyni ajnabi shal eh min gayri xaa-ilin hijaab lan istaabadeen arraabicu naaqilka afaraad oo min nawaaqil wuduuyi kumad eh maaso qubulil aadami bini aadam farjishay la taabadi oo xalaqati duburihi duburil aadami aadamka duburshay wareegshay la taabadi xalaqada mayla reey duburka meelo oo kaduudno sida laastiga oo kale eh yala taabadi bibadni raaxati galanta baadishe laka taabadi oo dhannaada la eraw amba alaacalada oo buduunil asaabici farnya baadinsho laka taabadi wallaahu subxaanahu watacaala aclam dersigeenga antaniinka eeg assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu